bismillahi raxmaani raxiim waxay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada muddo badanna waday ka warqabka iyo kontaroolidda cudurka caabuqa adduunka ka dilaacay ee layihahdo coronavirus ee loo yaqaano covid waxay wasaaraddu aada xooga u saaraysay waxyaabaha lamaro ama wasiiqooyinka lamaro ee ka hortaga iyo badbaadinta dadka ah prevention and protection waxaa la baaraya dadka goobaha ay kasoo galaan oo ay kamid yihiin eraboorada waxaana lagu soo kordhiyay sidoo kale in la jeegareeyo labaare caafimaadka badmaaxiinta iyo dadka maraakiibta iyo doonyaha dalka ku imaada ilaa lix garoon oo caalami ah wadanka laga soo galo ugu weynyahay aadan cade ayaa laga hirgeliyey mara lagu kontaroolo dadka waxaa barbar socday in laga warqabo caafimaadka dadka isku gooshayo waxay wasaaradda soo saartay tacliimaad muddo hore ah ayadoo ay ka warqabeen hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo hay-ada duulista hawada iyo xafiisyada kale dowladda ee qusayso in muwaadinka ama ajnabi kasta ee ka imaanaya cudur wadamadu cudurkan si safmar ah uga bilaacay inaysan soomaaliya soo gaari karin oo qof si toosa intuu uga soo safro asigoo muddada xilli huuriska cudurka oo laba toddobaad ah muddo ka yar inuusan imaan karin oo labaatan beri ma ka badan in qofka china iyo iiraan iyo talyaani markuu soo moogaado oo uu meel kale kusoo hakada inuu wadanka imaan kara iyadoo looga gol leeyahay in lagu xakameeyo cudurka lagu ilaaliyo ay dowlada soomaaliya u kontaroosho inuusan cudurka dalkeeda soo gaarin
waa gartay iwad waxaad ka warqabtaan tabarta iyo taagta dad ahaan iyo dowlad ahaan aanu leenahay cudur noocan oo kale inuu imaado marka juhdigii awoodda waxaa laisku geeyey ka hortagay inaanu cudurka dalka soo gaarin
waa gartay marka qalabkan aad haysataan xagga tayada ka waran waa sidee
qalabka wuxuu isugu jiraa mid waa midka termometerka caadiga ah ee lagu cabiro heerkulka qofka dowladda soomaaliya waxaa ugu deeqday hay-adda caafimaadka adduunka waxaa xiga marka qalabyo kale u diyaarsano dadka caadiga ah oo dhan oo aan laga shakisanayn baa kaas la mariyaa qofkii laga shakiya tambarajirkiisu marana qalabyo kale oo lagu baarayo ayaa jira intaba waa qalabyo la hubiyey tayadooda mar walbana la kontaroolo lana casriyey oo la jaanqaadaya heerka adduunka uu socdo hadda qalabyada a isticmaalna waa qalabyada ugu bidaacisan ama ugu ugu fudud ugu simansanee la isticmaalo waxaana laakiin inoo soo socda inaan mashiino waaweyn keenno oo kaamirooyin leh oo qofka asigoo meel fog jooga jirkiisa qabanaya oo heerkulkiisa cabiraya kadibna soo daayinayo ayada technolojiyada la jaanqaadaysa inta ka horeysa laakiin sida wadamada annagana la mid ah ama xoogaa nagaroona isticmaalaan ayaan ku kontaroolnaa dadka xaaladooda caasimad waa gartay marka waxaad garoonka aadan cabdulle cusmaan waxaad ku aragteen baa layidhi qof laga shakiyo soomaali ah bal ii faahfaahay qofkaasi iyo safarkiisa iyo waxyaabaha idinku laftiina aada u cuskateen
horta walaal qofkaas muwaadin soomaaliya oo china ka yimid waa gobol la yiraahdo luwang haddii aan si khaldan ugu dhawaaqi ma aqaan laakiin maaha gobol ah ka yimid wuxuu kasoo safaray shalay doole oo bishay ahayd sagaal wuxuu soo kusoo hakaday dubay iyo adis ababa oo uu saaka kasoo safaray marka maanta ayuu yimid waxaa tacliimaadka wasaaradda caafimaadka ay bixisay khilaafay oo hareer maray shirkada ethoopian airline shirkadaha kale way u hogaansameen oo ma aysan soo qaadaynin qof si toos china uga yimid ama wadamada kale china ka dambeeya cudurka dilaaciisa oo iiraan iyo talyaaniga ay kamid yihiin ma aysan soo qaadaynin oo waxay u hogaansameen habraaca iyo instructionka ay bixisay wasaaradda caafimaadka iyo dowlada soomaaliya guud ahaan nasiib wanaag xogta qofka oo la helay markuu imaaday inuu shalay kasoo safray waxay nagu qasabtay inaan hakino waa muwaadin dalkiisii mid lama dhihi kara hala celiyo laabo oo soo dhamayso xilli huuriska oo waqtigii go-aankii aan gaarin labaatankii beri markaa dhammaanta soo laabo haddana dadkana laguma sii dayn karo maadaama uu ka imaado meel caabuka uu ka jiro wuxuu marayaa marka habraaca loogu talagalay international derivationa la isticmaalo oo ah qofka imaada meel cudur dilaacu ka jiro in la karantiilo waxaa lagu karantiilayaa meel qofka baniaadanka digmatigiisii karaamadiisa ku haboon oo uu ka helayo wasaaisha raaxada ee nolosha jiifkiisa iyo cuntadiisa iyo musqushiisa iyo uu ka helaayo lagula soconayo xaaladiisa caafimaadka lagu kontaroolayo santalis laga qaadayo inuu jirkiisa fayruska ku jirin la hubinayo haddii uu bad qabo caafimaad qabo cudurka negatifka yahay uuna dhamaysta muddada loogu talagalay xildhibuuriska oo afar iyo toban cisho ah waxaa loo ogolaan doonaa inuu dadka dalabkiisa iyo dadkiisa galo haddii cudurka laga helay laa qadara lahne wuxuu u gudbi doonaa meesha loogu talagalay caabuqa in lagula tacaalo oo lagu karantiilo
waa gartay marka karantiilkaas ka sokow ma waanan la dareemi karin qofkii inuu jermiska sido iyo in kale
jermiska wuxuu leeyahay waxa la yidhaahdo xilli huurisa uu qofku ka soo bixinin calaamadii oo uu cudurka qaaday laakiin wax calaamad uusan wadin uuna gudbin karo viruska markuu qofka ku dhaco uu taabto wuxuu u baahan yahay noolo waaye inuu unugyada jirka la falgalo oo uu tarmo uu kadib sababo calaamado cudur oo xumadii neefqabatinkii quficii dhuunta qalalaysay uu keeno marka sababta badankiisan soo safrin soomaaliya u imaanin afar iyo toban cisho ilaa labaatan cisho loo dhahaya ayaa waxaa ah qofka haddii uu asoo cudurka ku dhacay oo qaaday uu soo safro waa inay wakti qaadataa maxaalahay macnaha si calaamadaha uga soo baxaan haddii qofka jina shala kasoo safray uu cudursida yahay oo asoofiyo wadanka uu soo galo waxba qandha lahayn gurigiisu u gudbo toddobaad kadib ay calaamadii kasoo baxaan cudurkii mar waaba faafay waa dilaacay waxa loo hakinayo waxawaaye waa in la hubsadaa qofka inuu dhammaystay waxa lagu yidhahdo afqalaadka incubation periodka cudurka oo laga hubsadaa inuu wax calaamada lahayn cudurna uusan sido waa gartay marka goobaha aad ka howlgashaan muqdisho waa imise goobood
muqdisho waxaa hadda lagu baaraa dadka lagu hubiyaa meelaha dadka kasoo galaan oo aadan cadde iyo dada muqdisho ah laakiin waxaa la calaameeyey xarumihii lagu daryeeli lahaa laguna karantiili lahaa dadka waa gartay marka waa qofkii ugu horreeye ee si shaki ah aad gacanta ugu dhigtaan tiimkiinan caafimaadka qofkii ugu horreeyey waaye maxaa leedahay waxaan ku dadaalnay haddana coddeer ku dhahaya shirkadaha diyaaradaha iyo hay-adaha dowladda qaabilsanna ka codsanaya dadkayna waa duul yihiin aan ilaalino caafimaadka iyo beeqabka bulshada soomaaliyeed ee tirada badan wadankaysan usoo safrin qof ka imaaday wadamada endemiga ah waa sunno xataa nebiga uu jeediyey caleyhisalaatsalaam meel daacoon ka jiro lama galo lagamana soo baxo muddadaas xilli huuriska ah ayadoo isan dadka dhamaysanin aysan dalka usoo safrin diyaaradahan yaysan usoo qaadin marka waa ku gartay shirkadan hareer martay oo ethoobian ireland ayadu wax maxaa laga yeelayaa
waxaa arrintaas arrintaasay u taallaa hay-adaha qaabilsan ee wasaaradda duulista hawada iyo ay ka mid yihiin dowladda si rasmi ah oo camashaana waa ugu gudbinay war-saxaafadeedka ee wasaaradda caafimaadka soo saartayna waa sheegnay in habraacaas la hareer maray waa gartay marka qolada saadaasha hawada ayay arrintaas u dhacaysaa
iyo wasaaradda duulista hawada ayaa laga wareysanaya marka tiimkiinanka shaqo ahaan muxuu idiin sheegay qofka aad qabateen da ahaan waa imisa waa qof dhalinyaro ah identitygiisa inaan faahfaahiyo muhiim ma ah laakiin waxaan kuu cadaynayaa qofka inuu caafimaad qabo tambareejarkiisana uu soddon iyo lix yahay oo uusan jiranayn calaamadihiisa guud ee vetersignskana ay normal yihiin keliya waxa uu hadda uu ku galay holdinka waxaawaaye inuu shalay kasoo safray goob cudurka caabuqa uu ka jiro wuxuuna helayaa sida ugu fiican lagu karaameynayo wasaaradda caafimaadka ayaana labada isbuuc uu karantiilan yahay wax alle wuxuu u baahan yahay oo wasaaisha nolosha ah dhan u samaynayso waa runtii waana waxaan dareemaynaa waa ka xunnahay waa arin dareen xun ku reebaysa qofka iyo qoyskiisa laakiin fayqabka bulshada ayadoo la ilaalinaya ayaa lagu holdigareynaa halkaas dadkuna ina intaana la fahmaana jecelnahay waa arday soomaaliyeed oo caafimaad qaba ilaa hadda oo aan cudur ka qabin ilaa laga xaqiijinaya inuu qabo calaamadihii cudurkan aysan ka muuqanin laakiin nasiib darra soo safray hareer marayn naftirkiisa habraaci loogu talagalay ee lagu wacyigeliyay ardayda iyo ganacsatada soomaaliyeed ee jina joogto inay haddii jina kasoo safraan aysan soomaaliya toosu soo imaanin